xaaladda abaaraha ee muddooyinkanba ka taagna deegaanada soomaalida ayaa ah mid saamaysay dad iyo xoolaba islamarkaana keentay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ku waayeen badi xoolahoodii iyadoo geela oo ka mid ahaa xoolaha kiisa ugu adkaysiga badan uu hadda yahay kani ugu liita haddaba wariyahaya v o a cabdicasiis xuseen cusmaan oo safar shaqo oo xaaladan abaaraha la xidhiidha ku maraya gobolada somalilan ayaa isagoo ku sugan magaalada burco goordhoweyd khadka telefoonka iigu warramay waxaanan ugu horreynba weydiiyey waxa uu ku arkay deegaanadaasi gaar ahaan xaaladda abaaraha cabdiakiin waad mahadsan tahay iminka waxaan ku suganay magaalada burco oo goordhowaan soo gaaray waxaan saaka goor hore kasoo baxay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaanan muddo soo dhex jibaxay dhulka sanaag oo dhinacan magaalada burca la soo socday dhulkaasi aan soo marayay sidii maalmahanba aan idaacadda ka teganayay waxaan u kuurgalayay xaaladda abaaraha ee goboladan bari ee dhinaca somaliland dhulkaasi markaad maraysa cabdixakiino waxaad la kulmaysa abaartu inay tahay mid dadka sintay oo aan karxeedin dhulku wuu engegan yahay weliba ha usii daraado dhinacan sanaag dhinacan koonfureed iyo weliba dhinacan gobolka togdheer marka maraan soo socday muddo saacadaah ayaan xadka udhexeeya togdheer iyo sanaag waxaan kula kulanay xoolo dhaqato meesha ku haysato xeero xero ay ku jiraan dhowr geela isla markiiba baabuurtii aan wadanay waan ka degnay waxaan meesha kula kulanay wax naga fajiciyey waxaan u tagnay xoolo dhaqatadii oo geeli ay ka dhammaanayaan oo abaartii ay hayso waxaa meeshoo dhan ku hareereysan baktiga geela tiro aan la cayimi karayn waxaan markaasi u tagnay iyagoo laba laba laba neef oo geela markaasi bireeyey oo noo sheegay inay u bireeyeen si nafta ay ugu khafiifiyaan oo ay sheegeen in xoolahan ay dhimanayaan biyo iyo cuntaanay haysan inta meesha u joogtana ay yihiin kuwo aada u tabariya macnaha ma dadkii ka soo orday abaartii ku saamaysay deegaanada miyiga oo goobta ayadaa isugu imiyo xoolihii kusoo ururiyeyba mise waa dad xaafad ahaan amaba dad meesha deganaayo abaartu ay meesha ku saamaysay se tir ahaan intay leekaayeen xoolahaasi aada la kulantay ee xaaladaas ku sugnaa cabdi xakiim dadkani maaha dad soo barakacay oo abaartu ay miyiga kasoo barakaysay waa dad dhulkii ay ku sugnaayeen aan kusoo aragnay dhinaca miyiga waa dad deegaankoodii joogay waa dad xoolo dhaqataa weliba geel u badan geel dhammaan xoolihii geel way ka dhammaadeen siday noo sheegeen boqol iyo wuxuu igu yidhi mid kamida dadkaan kula kulmay meesha labaatan baan lahayn ilaa toban baa uha u harsanaa dhammaan meesha ay joogeen tobankaasi ay ku haysteen hareeraheedoo dhan ayaan soo duugnay waxaa daadsan geel fara badan oo meesha ku baktiyey markaasu nin sidaa sheegayna waxaan ku aragnay laba halaad oo ay meesha ku gowraceen oo labada halaadna ay aada u jilicsanaayeen waxayna noo sheegeen laba in labadan halaadba ay u gowraceen si ay nafta ugu khafiifiyaan oo ilaa xalay oo dhan ay markaasi xanuun u hayay oo markaasi ay naftu dhibaysay waxay yidhahen si aan ugu khafiifinaan aan u sameynay marka dadkaasi dhulkoodii ay joogaan meel umay soo barakicin sheekooyinka ay noo sheegeen naxdinta aniga igu noqotay waxay leeyihin waa sheekooyin haysta dhammaan dadka xoolo dhaqatada ee dhinacan togdheer weliba togdheer baa ugu daran ku nool oo dadka kasokow in xoolihii oo de awalba tabar yaraa ay dhammaadeen waayo cabdicasiis haddaan ku weydiiyo dabcan dee geelu wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu adkaysiga badan islamarkaana aalaaba dee muddada dheer biyaha ka qadi karaya islamarkaana adkaysiga dheer yeelan karaya marka tilmaantay in geeli uu sidaa u dhimanayo islamarkaana dee boqol iyo labaatan ba reerkii lahaa hadda uu tobaneeyey wax gaarhaya amaba ka yarba ay hadda u harsan yihiin xaaladda dadkuna maxay ku sugan yihiin markaad la kulantay dadkii la joogay iyo weliba dadkii deegaanka ku noolaa dadka horta waxaa uun wax xoola dhaqato wax dumara maan arkin rag ba ay ahaayeen waxaan weydiiyey su-aalahan weydiyay ku jirtay maxaad geelan hadduuba dhimanayo idinku meesha ka qabanaysaan marka waxyaalahan dadka xoola dhaqatada ee cajiibka ay ku yihiin waxaa kamid a adkaysiga waxay ku leeyihiin annagu meeshan ka guuri mayno ilaa neefka ugu dambeeya uu naga baxo marka dadku muuqaal ahaan may iyagu ahayn rag bay ahaayeen kuwa aada u liitay wax dumara iyo caruura kumaan arkin kolley xoo waxay ahaayeen miyi meesha degan oo xoolaha kuwa raaca marka xaaladooda raggan arkay may ahayn kuwa muuqaal ahaan aada uliita laakiin de waxay ahayd niman aada u qalbi jaban oo la lahaa hantidii aan lahayn oo geel ahay in horteena midnida ugu dhinto oon midnida ugu birayno waxaa igu cajiib badnayd in markaan soo istaagnayba la bireeyey mid kamida labada halaad ee meesha ay ku ay ku bireeyeen oo isagoo gacantii ku haya mididii uu ku bireeyay ee dhiigle aanu soo istaagnay meesha runtii arrinkaas waxay igu beertay naxdin way gabagabada haddaan ku weydiiyo dabcan geeliba hadduu xaaladda ku sugan yahay adhigii oo kale iyo weliba xoolihii kale yarmaa iyaga inaba inay sii joogaan amaba xaaladday ku sugan yihiin iyada indhahaaguma qabteen amaba ma la kulantay intaad jidka soo maraysay markaan somalilan imanayay walaa waxaan islaa mid iyo labaad arki doontaa laakiin iminka intaan saddexdan gobol ee somalilan dhinaca bariga marayay meel kastoo tago xoolaha arigu wuxuu ahaa ka ugu tabarta yar ma adkaysan karo dadka xoola dhaqatada kuwii lahaa shan boqol ama saddex boqol ama laba boqol waxay kuleeyihin waxaan noo haray waxaan toban iyo labaatan ahayn marka tirada xoolaha ee weliba ariga ee abaartan ku dhintay runtii aad ayay u badan tahay
waa hagaaga dhegeystayaaalkaas waxaa wariyaha iyaga cabdicasiis xuseen cismaan oo isagoo ku sugan magaalada burco ee caasimada gobolka togdheer islamarkaana warbixinna ka diyaarinaya xaaladda abaaraha ee deegaanada somalilan khadka telefoonka igu warramayey waxaanaad ku dhegaysanayseen idaacaddayada galabnimo eeda ka imanaysaa magaalada tan washington isla arrimaha abaaraha ayaynu weli ku jiraaye ilaa shan iyo afartan makhaayadood oo ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa isku raacay in dakhliga soo gala hal maalin ay kala badh ka mida u qoondeeyaan gurmadka abaaraha ee soomaaliya haddaba cabdiraxmaan ciise kaahiin oo ah mulkiilaha makhaayadda afrodeli ee ku taalla magaalada minneabolis ayaa u warramay wariyaha v o a maxamuud mascade
waad mahadsantahay maxamuud iyo bahda maxaan ku dhaha v o a barnaamijkiina horta waxaa iminka si cad uga qeyb galay oo saxeexay in ay ka qeyb galaan ilaa shan iyo afartan makhayadood iyo coffee shops oo ku kala yaala maxaan ku dhaha gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha barnaamijkaasi oon ugu deeqano oo mataqaanaa wixii soo gala maalintaasi dakhliga maaha macaashka laakiinse maalintaa wixii la iibiyo boqolkiiba cotton in aan siin karro dadka maxaan qura abaaruhu ay maxaan quraa aafeeyeen ee waddankii hooyo waxaa kale ee ku jira brograamkaasi dadka makhaayadaha ka shaqeeya ee soomaalida iyakuna in ay ku maxaan quraa xoogooga ay ugu tabarucaan oo maalintaasi si lacag la-aan ay ku shaqeeyaan marka barnaamijkaasi waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed in ay mataqaanaa iyo dadka waddankana la degan inay soo wada baxaan oo maalinta jimcaha qureeca cashada qadada cuwaafta oo maxaan ku dhaha aada makhaayadaha loo camiro si lacagtii soo baxda ay lacag buulo noqoto oo makhaayadana u dhaawacmin oo dadkii mataqaanaa maxaan ku dhaha aan ugu talagalana ay wax uga tarto ayaan rajeynaya kaahin marka maalinta aada u qoondayseen inay noqoto maalinta dadku ay maqaayadda imaadanayaan oo ay ka qadaynayaan ama ay ka quraacanayaan ama ay ka cashaynayaan oo lacagta qeyb ka mida aada abaaraha ku caawinaysaan aada heshaan waa maalintee waxa weeye waa maalin mataqaana jimco ah oo bisha abril ay tahay toddoba waa bisha afraad toddobadeeda waxaan rajeynaya inay tahay maalin qoraxdu ay aada u macaan tahay oo mataqaana dadkao dhan ay soo bixi karaan waxaa kale xusid mudan in ay laba makhaayadood oo ajanabiya mid caraba iyo mid turkiya inay maxaan ku dhaha barnaamijkaasi iyakuna ay ka qeyb galayaan marka dadka imaanaya maqaayadda ciday doonto ha noqoto ama soomaali ama cid kasta maalintaa wixii daqli aada xaraysaan quraac qado casho waxay noqonaysaa inaad soomaaliya ugu tabarucdaan wixii dakhleedii soo gala boqolkiiba konton ma sidaaba boqolkiiba konton dakhliga maalintaas soo gala waxaan kalen iibin doonaan garamo waxaan kale aan dhigi doonaa maxaan qoraa bogsyo oonba dadku ay wixii baaqiga soo hora ay ku ridi karaan marka barnaamijkaasi waxaan rajeynaya inuu noqdo barnaamij lacag fara badan aan maxaan qoraa ku kuurin doono waxaa kale oon kaga faaiidsan lahaa fursadan in ay nagu daydaan ganacsatada kale in ay nagu daydaan istiidada kale amba wadanada maxaan qoraa gobolada kale iyo wadanada kale ee makhaayadleydoodu in ay ka qayb galaan barnaamijkaasi because waxaan garanay amba aan ogaanay inay tahay makhayaduhu meel ay dadka bulshadu ay ku kulmaan masaajidda quraata maaha moolosha quraata maaha makhaayadaha bulshadu aad bay u tagaan haddii aanu iskaashanno annaka iyo shicibku wax weyn ayaan ka qaban karnaa waan jecelahay
waa gartay dadka soomaalida ah ee gobolkan minnesota degan aada la hadlaysaan ead leedihiin maqaayadaha ha yimaadaan maxaad ka codsan lahayd oad ka ohan lahayd waxaan ka ohan lahaa horta dadka dee inaad soo baxdeen because annaka waxay ku xidhan tahay mashruucayagu sidaad usoo baxdeen niko haddii ay kumaahun kasoo baxaan kumaanku baan ururinanaa haddii ay sidii hore noqotona dee wax weyn ururimayn marka waxaan rajeynaya dadka soomaalidu ama dadka maxaan qoraa ree minnesora inay maalintaasi guriga ay waxba karsan inay qadan ay karsan in ay si fiican usoo baxaan dabcan waxaan filayaa ee, kulankiinan iyo maadaama maqaayadle aad tihiin inaad garan kartaan ee, dhaqaalaha idinsoo gala maalinta haddii aad qiyaasteen lacagta aad rajaynaysaan ama aad ku hanweyn tihiin inaad heshaan maalintaasi intay leegta waxaan rajaynayaa in aan maalintaasi aan ururino ilaa boqol iyo konton kun ee, maxaan qoraa oo dollar oo dee waad garan kartaa lacag intaan hal maalin lagu huriyey waa lacag weyn waxaan rajaynaynaa guushaasi inaan gaadhno waxaana ay ku xiran tahay sida ay dadka soomaalida ee is- gobolka ku nool ay u, eh, maxaan qoraa baraha een, f- internetka een, eh, flyerada ay u qaybiyaan waxaan jeclaan lahaa dadku inay qaataan ownershipka amba lahaanshaha barnaamijkaasi inuu noqono barnaamij makhaayadleydu ay maxaan qoraa eh, ay leedahay guuriyaashu inay ka qayb galaan eh, bacadlayaashu inay ka qayb galaan inay dhalinyaradu ka qayb galaan ah, ma- ma- ardaydu ka qayb galaan dadka waaweyn ka qayb galaan waxaan jeclaan lahaa inay dadku u xamaan qaataan arrin barnaamijkaas si uu u hirgalo
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin mulkiilaha makhaayadda afrodeli oo ka mid ah makhaayado ilaa shan iyo afartan ah oo ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ku baaqay in hal maalin dakhliga soo gala kala badh ka mida loogu deeqo abaaraha wariyaha v o a maxamuud mascade ayuu waramay